الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الناظم رحمه الله تعالى والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة ولا, لا ولا سفر كما بذا أخبر سيد البشر والثالث, والثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان كالعينان wuxuu leeyahay raximah اllahu taعaalى naadimku alimaanu biاlأqdaar wasaadisu qodobka lixaad aliimaanu biاlأqdaar qadarka waa in la rumeeyo aliimaanu biاlأqdaar qadarada waa in la rumeeyo faayqinan bihaa yaqiinso walaa tumaari muran ha ka keenin fakullu shayin shay kastaa biqadaa'in wa qadar wuxuu ku dhacaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ogolaanshiyihiisa iyo qadarkiisa walkullu dhammaan fii ummi lkitaabi mustaar kitaabka ummi lkitaab ayuu mustaar ku sadran yahay uu ku xardhan yahay uu ku qoran yahay laa nawa laa cadwa walaa tiyara laa nawa ma jiro wax ku yimaado naw waa mufradka alanwaa xidigo waxay keenaan ma jiraan amba manaasil waxay keenaan ma jiraan manaasilsha dayaxa siddeed iyo labaatanka goobood amba guri ee dayaxu uu dege waalqamara qadarnaahu manaasila xataa caada kalcurjuuni alqadiim ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay qur-aanka in dayaxu habeenba meel ka soo baxo oo manaasil uu leeyahay oo goobo uu soo marayo wadooyin saamayn ay ku leeyihiin qadarka ilaahi subxaanahu wa tacala ee waxyaabaha dhacaya iyo roobabka iyo roob la-aanta dayax iyo xidigo midna kuma jiraan laa nawa saamayn ma laha dayax goobuu ka soo baxay amba xidigo mutirnaa binawi kada rasuulka calayhi salaatu wasalaam xilligiisii habeen habeenada ka mida roob baa da-ay roobku markii uu da waagi beriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xalayto roobkii da-ayey dadka qaarna way ku gaaloobeen oo waxay waa beriisteenoo waagu u beriyey oo cadceedda u soo baxday iyagoo gaalo ah qaarna waxay waagu u beriyey iyagoo muslimiina dadkii yidhi ilaahay qadarkiisa iyo awooddiisa roobku noogu da-ayna waa mu'miniin dadkii yidhi xidig iyo dayax isku aaday baa roobkaasi ku yimina way gaaloobeen oo diintii way ka baxeen markaa wuxuu leeyahay laa nawa ma jiro waxuu keeno xidig walaa cadwa cudur la isqaatiyaana ma jiro cudur keligii iska tallaabo o iska faafa oo qof intuu ka baxo qof kale gaadha oo qofuu qof cudur gaadhsiiyaa ma jiro ilaahay qadarkiisa wax kastaaba ku socdaan oo waxay ka dhigan tahay xanuunada qofku inuu qof kale oo xanuun qaba gaar ahaan xanuunada la yidhahdo waa xanuunada tallaaba ee la isqaadsiiyo hadduu qof xanuunka qaba uu la macaamilo qofku hadduu aamino xanuunkaasi inuu iskii u tallaabayo awoodda ilaahay iyo qadarkiisana meesha uu ka saaro tala diidan yahay waa taas laakiin cilmiyan waa loo sugay xanuunada qaarna inay dadku isqaadsiin karaan qaarna inaanay isqaadsiin karin oo aanay tallaabin xanuunada aan laisqaadsi la isqaadsiiyo haddii ilaahay uu doono qofku isagoo la macaamilay haddii taabasho la isku qaadsiiyo taabtay wax la cunay wax la cabay ayaan la kala qaadi karin sida asbaabta dhimashadaba dadka qaarna ay ugu dhintaan qaarna ay uga noolaadaan qof haddii xabad lagu dhufto wuu noolaadaa dadka qaarna haddii la dharbaaxo way dhintaan oo qofku wuxuu ku dhiman karaa waxyaabo aan sabab dhimasho ahayn had iyo jeer dadku aanay uga baran in lagu dhinto sidoo kale dadku waxay ku noolaadaan waxyaabo dadku ay u yaqaanaan in lagu dhinto oo qof baa loogu talagelaya in la dilo amba tiir ha lagu xidho ama gacanta ha loola yimaado dabeete wixii loogu talagalay la isla yaqaanay qofkaasi inuu ku dhimanaya baa lagu sameeyaa waa laga dhaqaajiyaa allihii abuuray baa noolaysta oo xanuunka iyo nabarka uu ka kacaa dad laga yaabo inay iska loolayaan amba iska ciyaarayaan amba dee haba dagaalamaan laakiin nabar aan qofka had iyo jeer dilin oo la yaqaano inaanu nabarkaasi qofku u dhiman buu u dhiman karaa mid baa la sheegay inuu tasaa u riixay inuu gad- gadaal u dhaco nafta ay ka baxday ya yani riixitaan miyaa lagu dhintaa sida caadiga ah waxaan soo maray beri magaalo yaroowa la yidhahdo nakoo bari ka nimi ee dabadeedna meel baa lagu xuunsan yahay meel kaboola ah nin kaba toola ayaa lagu xuunsan yahay ninkii oo la xidhxidhayoo waar maxaa dhacay waa ninkan saakay gabadhuutuma waxay tidhi kab iyo tol kabtiibuu u tolay dabeete casarkii imikee u timi waxay tihi kabtii ma tushayo haayo way waan kuu tolay buu ku yidhi gasho kabtii gabadha kabtii bay gashatay markii cagtiisaa u soo gelisay baa intuu lugta qabtay xagga dambe kasoo dharbaxay cidhibta balaq gabadhi way dhacdo way tuushay gabadhii naftii baa ka baxday ma cidhibtaa laga dharbaxay bay ku dhimatay gabadhaasi ilaahay qadarkiisa way ku dhiman kartaayo markaa waxyaabaha qaar dadku ay ku la yidhaahdo way ku dhim- way ku dhintaanna qofku wuu ka kici karaa waxyaabo aan lagu dhiman karinna amba waxyeelo aanay kaa soo gaadhi karinna waxyeeladu way kaa soo gaadhi kartaa waxaa la diidan yahay marka xanuunka ilaahay tala saaradkiisa iyo iyo xanuunka aad isleedahay wuu wuu kuusoo tallaabaya inay kula weynaato ilaahay tala saarashadiisu mararka qaar qofka tawakulkiisa iyo tala saarashada ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qabaa waxay gaadhsiin kartaa waxyaabaha lagu dhinto inuu qofku cuno uu kula dhimo waayo abu cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhu waxaa laga sheegay nin baa wuxuu qabay judaam amba xanuunkan dadka googooye gudaanka la yidhaahdo dadku may ka yaacaan haddii qofkaasi judaan buu qabaa la yidhaahdo had- hadduu masaajka dhinacaha ka soo galo dhinacaasa laga baxaya nina fadhiya maayo istaabsiintana waxaa la yidhahda waa lagu qaado qofku hadduu qof judaan qaba salaamo wuu ka soo waxyaabaha taabashada lagu kala qaaduu ku jira cumar baa la yidhi ninkani wuxuu arkay ninkiioo meel bannaana la fadhiisiiyey ragga intii kalena ay xeedho ku soo urureen oo ay wax wada cunayaan waa ninkaasi muxuu ahaa markaasaa la yidhi judaan buu qabaayo dee dadka waxba la cuni maayo ninkii oo takooran oo bannaankaa jooga ayuu arkay cumar intuu intiisii gurtay ayuu yidhi aniga ila cun ninkii markaa uu yara naxay wuxuu ihi maya cumar kula cuni maayo intuu gacantii soo qabtay ayuu raashinkii ku walaaqay markaasuu yihi waar cun waxba ilahay na- naga qaadsiin maaye wuu cunay cumarna wuu la cunay cumarna judaan ma qaadin waxaa kaloo la sheegay khaalid radia allahu tacaala canhu markii shaam uu yimi ee uu dagaalamayey ee faris uu la dagaalamay nimankii farisiyiinta la dagaalamayey waxaa la yidhi nimankani waxay yaqaanaan sir halisa oo ah qofka way sumeeyaan wax yar baa lagu dhiibayaa waad kabanaysaa balaq waad dhimanaysaa Kha- khaalid baa yidhi sunta ay sheegayaan bal ii keena riwaayaadka qaar waxay tilmaamaan laba nin baa u yimi oo erge ah oo ka socda ciidankii kale oo wada hadal iyo wax noocaasa u socda markay u yimaadeen khaalid radia allahu tacaala canhu nin geesiya ahaa oo soomalaabto ah ayaa wuxuu arkay nimankiioo gacanta hoosta wax ku haysta waar maxaa idinku dhacay buu ku yidhi waxay yidhaahdeen waxba kaa qarin mayne markii nala soo diraya dardaaran baa nala soo siiyey waxaana lagu yihi ninkaa khaalid haddaa u tagtaan hadduu in yar idinka dareemo madaxuu idinka jaraya ama wuu idin xidhaya wuu idin qafaalanaya si xun buu idin dilaya marka intaanu idin dilin suntan baa nala soo siiyey waxa la suntaasun kabada markaad kabata caloosha iyadoo aanay gaadhin sunti waad dhimanaysaa suuhi keena sunta suntii buu ka qaaday bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayan fi lardi walaa fi samaa buu cabe dadku way yaabeen dhan khaalidinta waxoogaa foororay ayuu isaga wada dhiidhay- dhiiday soo kacay dabeete wuxuu ku yidhi ilaahay qof uu dila mooye cid kaloo dhimanaysa ma jirto khaalidna suntaasi kumuu dhiman waa la soo wariyaa albidaaya wanihaaya ku taallaa waxaan uga jeednaa waxa weeyaan mararka qaar qofka tawakulkiisa iyo alla kacabsigiisa anigu sunca baydin ma lihi eeg hadda sunca baydin ma lihi dadka xanuunka qabana ka qaadi maysaan idinkuma lihi laakiin waxaa arrinka muhiimkaha wuxuu yahay qofku ha aamina marka hore ilaahay wuxuu kuu qoray oo keliya ayaa kugu dhacaya waxaanu ilaahay kuu qorin kugu dhici maayo taa aamin aaminitaankaasi waa inuu kugu jiraa haddiiba markaa ay dhacdo qof xanuun qaba intaad la saaxiibtay amba intaad la joogtay xanuunkii inaad ka qaaday qofka waxba ha saarin ilaahay baa kuu qoray haddaanu ilaahay kuu uu aanu kuu qorinna kugamuu dhaceen xataa haddaanad qofkaa la joogi lahayn xanuunkaasuu kugu dhici lahaa markaa qadarka inaan la ilaawin baa meesha looga jeeda wuxuu leeyahay markaa laa nawa laa cadwa walaa tiyara baasaysi ma jiro waxyaabaha qaar la baasaysto oo qofku markuu arko waar maanta qof kasta iga soo warbaxo baadhii bixi maayo amba maanta hebel taa cagsigeeda maanta nin fiicanoo hebel baa iga soo warbaxayo maanta dariiqaygu wuu furan yahay taasina diinta islaamka meelna kagama taalo walaa camaa qada allahu tacaala xiwala walaa xiwala meel looga leexdaa ma jirto camaa qada allahu tacaala waxa ilaahay uu qoray ee uu sii dhigay meel looga laaban karo iyo meel laga geli karo iyo meel looga baxsan karaana ma jirto laa awla awl ma jiro awlka culimmadu waxay idhaahdeen marka reer miyigu ay baadiyaha marayaan ayaa waxay idhaahdeen muuqaalo jin ah ayaa istusi jiray dabeete qofku wuu baqanaya wuu istusayaa dabeete wuu ka libdhayaa amba wuu la hadlaya wuxuu ka odhanaya waar hebelow waad habaabto waad luntaye jidkaadu haystaa wuu khaldee dhinacan u soo leexo markaasuu odhanaya waar kan ilaahay kusoo diray muxuu ahaa dabeete jidku haye caadiga ahaa buu ka leexanaya mid kale oo qaldan buu raacinaya oo markaasu wuu luminaya ama muuqaalo aan qurxoonayn oo aan wanaagsann qofku uu ka cabsanayo ayuu tusayaa dabeetana wuu iska qarinaya marka wuxuu leeyahay rasuulka calayh isalaatu wasalaam xadiiskiisu waar waxaa la yidhaahda uul iyo jin wax idin yeeli karaa ma jiro kalsoonida hayso adkaarta akhriso nin muslimaa tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu diin iyo caqiide siiyey caqiidada wanaajiso wuxuu leeyahy marka laa qawla walaa haamata alhaama laba macnoy culimmadu saaraan macnaha hore waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca dadka oo xanuunada caadigaa ka mid a oo had iyo jeer aada u faafa si deg dega dadka isu qaadsiiyaan taa waa lagu macneeyey haama waxaa kaloo lagu macneeyey inuu yahay shimbir shimbiraha ka midoo fool xun oo qaab daran oo dadku ay dhibsadaan oo guumaysta oo kalea guumaysta idinka arkayo waa shimbir madax weynoo indhawaaweynoo qaab daran oo fool xun markaad aragto waxyaabaha kaga duway xayawaanaadka waxaa ka mid a qoortiisu isma taagto waa belberin yani saamarku u taagan yahay adigoo aggaa isagoo xaggiisa isaga jeeda qoortiisu way soo wareegeysaa halkan bay imanaysaa saas soo wareegeysanaysa dee makhluuqaadka kale oo dhami qoortiisu meel bay istaagtaa marka waa inuu qofku dee wada jeesta amba xayawanka waa inu wada jeesta laakiin shimbirtaasi waxay leedahay madaxeedu u wada wareegaya dhinacaasi ka bilaabaysa iyadoo halkeedii taagan madaxu saa u wareegaya waana wax fool xun soomaalida lafteeda way dhibsataa oo marka baadiyaha la joogo reerka ay guumaysa habey casarkiisoo dul fadhiisato waxbaa la sheeg sheegaayo nin weyn baa dhimanaya miya ma xoolaha ka baxaya ma bilaayo kalaa dhacaysa diinta islaamka meelay kaga taallaa ma jirto waxaa kaloo ay leeyihiin alhaama waxay ka dhigan tahay shimbir yacni guumaystaa ka mid ahoo guumaystaa u egoo waagii hore dee dadka carbeed dad dagaalu jooga bay ahaayeen oo islaayeen sidii soomaalida oo kale qabaa'il isu laayeen marka nin baa la dilayaa dad baa dilaya reer buu ninkaasi ku baxayaa dabadeedna habeenkii bay soo fadhiisanaysaa bartaa heerka dushiisa ka ciyaysaa markaasa waxaa la leeyahay waa hebel ninkii dhintay naftiisii ayaa iska soo dhigtay shimbirtan shimbirtu waxay leedahay waar ka kacoo magaciin bay ninkii usoo usoo aarguda oo ninkii maaragtay la dilay dhiiggiisi waa waa hadure waa ceeb iyo foolxume iyo dhegxume ka kaca meesha oo reerkay guubaabinaysaa shimirtaasi meeshaa ka kici mayso qayrida dayn mayso ilaa la duulo oo ninkii loo soo aaro wax noocaasi aaminsanaayeen rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyay taasina ma jirto taasina ma jirto meelay ku taallaa ma jirto walaa safar safarna bisha safar la yidhaahda waxyeello ay leedahayna ma jirto waa bisha labaad ee sanadka hijiriga muxaramun baa ka horaysa safar baa la yidhaahdaa culimmadu waxay leeyihiin safar waxay ugu bixiyeen waxay ka timi sifir sifirku waa zeroga waa ebr oo carabtu waxay idhaahdeen dadka duula waagaa bisha safar ninka duula isagoo sifiroo fara madhan oo raggiisina ebir soo noqdeen xoolana aan soo helin xoolihiisina la qaaday ayuu had iyo jeer soo noqdaa culimmadu marka waxay leeyihiin safarta meesha ku jirta ma bishaasa bise waa wax kale culimada qaar waxay idhaahdeen safartu safarta bishaaba maahee waxaa loo jeedaa xanuun safar la odhan jiray laba qowlo isu dhow laba xanuun ayaa mid kastaba safar si gaara loogu yaqaanaa xanuunkaasi xanuunada kale waxba kagama duwana ilaahay baa xanuunkaa keena qaadana ayay ka dhigan tahay safar xanuun la yidhahdo waxyeelo lihi ma jiro qaarna waxay leeyihin maya waxaa loo jeedaa waa bisha safar bishaa safar dhibaato timaada oo u gaara oo bishaasi ay socotaa bishaasi ay wadataa ma jirto maxaa la odhan jiray bisha safar ninka safra way ku safartaa marka obreshinada iyo qorshayaasha iyo ganacsiga la furaayo iyo guurka iyo reeraha inay la- in la hayaamiyo iyo waxyaabahaasoo dhan soomaalidu xataa safar dhisha safar may samayn jirin waa diindaro iyo nacasnimo wuxuu leeyahay marka kamaa bida akhbara sayid اlbashar sida nebiy llaahi moxamed calayh الsalaatu wasalaam uu ku warramay intaasi midna waxyeelo ay leedahay ma jirto walaa xidigo ayaan saamayn lahayn walaa maaragtay xanuun iska gudbe ayaan jirin baasaysi amba nin la baasaysto amba gabadh dadku ay jeclaystaan marka las- la safrayo la soconayo subixii waa hadday dacawa kaa hor timaado amba ay gabadhi kaa hor timaado safarkaagaasi waa jaais ya waa lagu farxaa haddii nin kaa hor yimaado amba waraabe kaa hor yimaado xaaladaadu waa halis safarkaaga ee socotadaadaasi soo aflixi maysaan maxaa waraabaha ee ninka balaayada daba dhigay gabadha ee dacawada maxaa hoodada usoo dhiibay waa diindaraan iyo nacasnimo marka waxyaabahaasi waa waxyaabaha la baasaysto tashaa'umka ama dadku ay jeclaystaan walaa xiwala cid leexin karta oo amba ka leexan karta amba maaragtay meel qabadsiin kartaa ma jirto camaa qada allahu tacaala cid wareejin kartaa ma jirto wixii ilaahay xukumay laa qawla jin baan saamayn lahayn laa haamata shimbir amba xanuunkaasaan saamayn gaara keligii lahayn safar bil la yidhaahdo ayaa maaragtay een, amba bil ha ahaato amba xanuun ha ahaatee wax gaara ma wadato kamaa sidoo ka- kamaa sida kamaa bidaa sida uu arinkaa akhbara uga warramay sayid اlbashar nebiy llaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam wahaaliثun qodobka saddexaad martabat اlixsaani waa martabada ixsaanka xadiiskii jibriil buu wali hayaayo martabada koobaad islaamka ayuu ahaa martabada labaadna iimaanka ayuu ahaa martabada saddexaadna waxay tahay alixsaan yani saasay u kala sarreeyaan islaamku maraatibtaa saddexdaa buu leeyahay martabada ixsaanka u sarraysa ugu qiimo badan martabada iimaanka ku xigta martabada islaamka ugu hooseysa wa tilka aclaaha lada araxmaani martabat lixsaan waxa weeyaan waa ta ugu sarraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa wahuwa ixsaanku wuxuu yahay rusuukhu اlqalbi fi lcirfaani qalbigu inuu ku xididaysto fi lcirfaani aqoonta iyo garashada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku uu garanayo xataa yakuuna algaybu kalcaynaani kalcayaani miyaanu hayn soo cayaani maaha ha nuunkaasi kuma jiro xataa yakuuna algaybu ilamaa waxa kaa maqani uu kuu noqdo kalcayaani waxaad u jeeddo oo kale wuxuu macnaynayaa an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak rasuulka calayhi isalaatu wasalaam jibri- jibriil baa weydiiye wuxuu ku yidhi nebi moxamedow ixsaanku waa maxay maa huwa alixsaan ixsaanku waa maxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi ixsaanku wuxuu yahay inaad ilaahay u caabudo sidii aad arkayso oo kale fain lam takun taraahu haddaanad ilaahay arkahayn fainahu yaraaka isagaa ku arkaya tiibu markaa wuxuu leeyahy wahuwa wuxuu yahay rusuukhu lqalbi qalbigu inuu ku raasukho uu ku xididaysto fi lcirfaani garashada ilaahay subxaanahu wa tacaala xataa yakuuna algaybu ilaa gaybku uu kuu noqdo waa alle ayuu u jeeda alla oo aanad arkahayn uu kuu noqdo kalcayaani kaad u jeeda oo kale wahaaliثun qodobka saddexaad wuxuu yahay martabatu lixsaani martabada ixsaanka la yidhaahdo wa tilka martabadaasi aclaaha waa martabadaha ta u sarraysay qofku uu gaadho ee uu ka gaadho lada raxmaani ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uu ka gaadho ixsaanku waa masaa uu sheegay waa maraatibta ibni aadamku waxyaabaha laga raba inay sameeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray waajibaadka uu saaray waa meesha uga sarraysa uu gaadho ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fiima طacimuu idaa ma اtaqow waaamanuu wacamiluu الصaalixaat uma taqow waaamanuu uma taqow waaxsanuu ina wallahu yuxibu اlmuxsiniin wuxuu leeyahay dadka muuminiinta ee camalka saalixaa sameeyey dembi ma saara waxay cunaan haddii allah ay ka cabsoodaan oo waxay cunayaan allah ay kaga cabsoodaanoo xaaraanta ay iska ilaaliyaan wa aamanuu ay iimaan la yimaadaan wa camiluu saalixaat camal saalixana ay yimaadaan ay la yimaadaan waa ma- waa martabadii koobaad ee islaamka uma ataqow wa aamanuu dabeeta allah ay ka cabsoodaan oo ay iimaan la yimaadaan waa martabadii labaad ee iimaanka uma taqow wa axsanuu ta u dambaysa waa maxay allah ay ka cabsoodaan oo ixsaan ay la yimaadaan wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay muxsiniinta ayuu jecel yahay derajadaa ugu dambaysa waa heerar qofka iimaankiisu uu marayo meel buu soo gaadhayaa iimaankiisu wuu xoogaysanayaa halkaa wuu dhaafaya meel kale uu soo gaadhayaa wuu sii xoogaysanayaa haddana wuu sii dhaafaya ilaa maya uu ka gaadhaayo halka ugu dambaysa halka ugu dambaysaa waxay tahay derajada ixsaanka la yidhahdo ixsaanka shareecadu waxay u taqaanaa laba macne macne waa macno caama ambaan idhaahdo waa alixsaanu fi اlqiyaami bixuquuqi اlaakhariin dadka kale makhluuqaadka kale aan idhahda maya alaakhariin makhluuqaadka kale ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka ku noolaystay in ixsaan loo sameeyo oo wanaag loo sameeyo ixsaankaasi waa qadiyad camaliya oo daahir oo muuqata masalan alixsaanu fi اtacaamuli maca alwaalidayn labada waalid in ixsaan loo sameeyo oo samafal loo sameeyo xaqay kugu lahaayeen inaad gudato maaha xaqay kugu lahaayeen intaad gudato inaad siyaado raaciso inaad siyaado raaciso yacni atacaamul alixsaanu maca alwaalidayn waxa weye ixsaanka asalkiisa camaligahi wuxuu yahay inuu qofku bixiyo wixii lagu lahaa wax ka badan ya wixii lagu lahaa wax ka badan qofku waa inuu bixiyaa waana inuu qaataa wuxuu xaq u lahaa wax ka yar yani dadka wixii xaqiisa waa inuu bar ka mida u dhaafaa dadku xaqay ku leeyihiinna waa inuu siiyo siyaadana ugu daro labada waalid qofku markuu la tacaamulayo ixsaanka u samaynayo wax waa xaqay kugu leeyihiin waxna waa ziyaado haddaad haddaad awoodi karto xaqooda inaad ka soo baxdo oo weliba ziyaadana aada ugu darto axsan tusaale waalidkaa wuxuu ku yidhi waa tusaale gaaban yani waalidkaa wuxuu ku yidhi xoolo yar baad haysataa ilaahay baa wax ku siiyey qof baa ehela baa baahday dabeete wuxuu ku yidhi qadar lacagoo intaa leeg ayuu qofkaasi u baahanye hooye amba aabbo maad siin hayo waan siinaya intii ay ku tidhi amba intii uu ku yidhi aabbuhu ayaad siisay arrinkaasi muxuu noqonaya ma ixsaan baa ma ixsaan maaha intii uu ku yidhi haddaad uga badiso yani wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa toban doorar soo sii labaatan baad siisay boqol buu ku yidhi soo sii boqol iyo konton baad siisay yani waa ixsaan yani intii waalidku uu ku yidhi samee waa amar waa waajib inaad bixisaa hadduu waalidku idhaa ninkaa hebel toban doorar sii toban kaa doorar inaad bixisaa waa waajib waa xaq waa yani waa birulwaalideynki haddaad intii ka sii badiso waa ixsaan yani xaggaasaa laga laga fiiriya had iyo jeer marka ixsaanku wuxuu yahay qofku xaqa uu kugu leeyahay intaad u buuxiso inaad waliba siyaado u raaciso atacaamul yani maxaa dha alixsaanu fi lmucaamalaat almaaliya ama fi lmucaamalaat atijaariya waxyaabaha dadka ganacsanaya ee baayac mushtariga ahi dadka xaq bay isku leeyihiin rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi raxima allahu rajula samxan idaa baac samxan ida ishtaraa samxan ida iqtadaa ilaahay haw naxariisto qof ganacsado ah oo markuu wax iibinayo samxi ah oo dabacsan haddii waxbaa buu iibinaya alaabtan iga iibi waa imise waa intaa lacagta keen adna alaabta hoo maxaa ku jira halka markuu wax iibinayo qofka muslimka waa inuu ixsaan sameeyo ixsaanka uu samaynaya waa maxay xaqii wax iibintae uu ku lahaa waa inu wax ka tanaasulo masalan alaabbuu kan buu soo iibsaday shan doorar baa laga siiyey wuxuu faa'iido saari karaa in alaaliya intuu doono somalida waxay aaminsan tahay hadday kaan ka shan doorar soo siiyey toban ma siin kartid ma labalaabi kartid wuu boqollaabi karaa qof wuu boqollaabi karaa in allaaliya intuu doonaa buu saari karaa wa laakiin waa maxay waa inuu marka hore isaga wax soo iibsado okay wuxuu saari karaa afar doolar qofkii afar doolar buu ku ogolya inuu saaro amba laba doolar ka soo qaad waxaa tihi mid baan isagoo koodhanba waxiga daa waxiga daa isagaan koodhanba lacagtu waa intaasa keen qofkii intiibuu ku qanacay baalka mobeelkani waa imisa waa toban doolar tobankii buu soo saaray wuu ku siiyey labada isiga celisa marka igadaay kuga odhan ixsaanku waa kaa yani qofkii muslimkaha waa in lagu barto markuu wax iibinayo wax iibintiisu waa inay ka duwan tahay qofka faajirka iyo qofka faasiqa ah qofka diinta ku abtirsanaya amba caalim ha ahaado amba daaci ha ahaado amba sheekh ha ahaado ee dukaan haystaa dukaankiisu waa inuu ka calaamatay dukaanada kale waa in qof ixsaan la waa inuu yahay ayib markaad wax iibsanaysana waa saas oo kale markaad wax iibsanayso qofkaad wax ka iibsanaysa hadaad nafta ka jirto wax iga daa barh buu kaa daayay may iga sii daa sida xabashiga u iibsato wuxuu ka odhanayaa waa toban doolar may labaan bixinaya muxuu tuuray sideed sheekh waa laga xishoonaya moqdisa de maya sheekh intaa maahe so may may may inta haddaad iga siinahayn iga daa sheekh ahaanna wuu kuu ixtiraamaya amba dee si kaleu ku ixtiraamaya qofka qofki waxaa laga yaaba indha isku qabad baahi yaroo lacagtaa u qabo aawadeed intuu shaygiisa intuu ku taagnaa intuu barh ka mida tuuro inuu dirqi iyo tubaaskaaga iibiyaba suuragala qofkaasi ixsaan muu samayn birina muu samayn samxina maaha yacni qofka muslimkaahi si debacsan oo naxariis inuu wax u iibsado ta u dambaysa waa maxay waa samxan ida اqtadaa qof buu dayn ku yeeshay qof buu waxamaahiyey qofku waxamaahiyey waa inuu si debacsan oo naxariis iyo ixsaan leh waa inuu wax uga dalo mudduu u qabtay muddadaa wax lacagti ku keena tii buu keeni waaye hadaad markaa saacaddaad eeganaysa bisha maanta waa shan iyo toban shan iyo toban ku ballanku ahaa soo maaha markay shan iyo tobanka saa saacaddu isugu telefoonka war hebelow way gaadhay xilligii waxaad lacagtii la damacday dee qofkaasi waada maahaysay haa ballanka kan buu aha laakiin maxaad u baahan tahay inuu qofkii wakti aad siiso inaad u debciso inaad u jeer dhaafto waxaad dareentay qofkii inaan wixii iska bixin karahayn ugu dar haddaad xataa ugu darto waxaad ogaataa inad lacagtii iska bixin karahayn wax ka daa war maxaad haysaa soo boqol kumaan lahayn ha maxaad heli karaysaa siddeetan khalaas inta kale waan kaa dhaafay intana toban la hadh toddobaatan la kaale yani ixsaanku waa ixsaan miyaynu samayn karaynaa ganacsiga muslimku yaqaana waa ganacsi noocaas ganacsi dabacsan halkaa markaa barakaa imanaysaa hadduu qofku si fiican waxu iibiyo oo ixsaanka uu ka sameeyo ilahi subaa wahal jazaau lixsaani ila alixsaan qofku hadduu ixsaan sameeyo ilaahayna ixsaan buu kusama ugu abaalgudaya dhinac kaleo adigu aanad fahmahayn oo aanad ogeyn oo xisaabta aanay kuugu jirin bay kaaga soo badanaysaa marka ixsaanku markaa wuu farabadayy marki dhinaca laga eego ixsaanka waxaa ka mid a hadalka qofku dadka hadalka inuu u debciyo hadal qabow oo naxariis leh oon xanaf lahayn oo dadku aanay ka nixin oo dhibaato aan lahayn qofka muslimkaa in looga barto xataa qofku isagoo arrinkii waxba aan ka tegahayn si wanaagsan oo debacsan inuu idhaahdo ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyay waqul licibaadii yaquuluu allatii hiya axsan addoommahayga waxaad ku tidhaahdaa dadka markaad la hadlaysaan waxaad ku tidhaahdaan ta wanaagsan laba hadaloo isku macnaa baa jira laakiin kala qallafsan oo kala adag amba kala macaan ayaa jira nin baa wuxuu yidhi hadalku wuxuu ka dhigan yahay ninka dhakhtarka ah dhakhtarku marka qofka uu mudayo irbadda hadduu siiroo tartiiba u qabto oo qofka uu idhaahdo dhibaato ma laha oo uu saa u soo qabto qofki de irbadii ka carari maayo lakiin hadduu idhaahdo sida tuurida o qoftu ubbane waan kumudayaaye qofku muxuu dareemaya hadda waa irbadii uun hadduu nusaa ubbane waan kumudayaaye irbad baa laguu soo qoray isagoo sida tuurida baashi u haya qofku wuxuu odhanaya annaga de waxba hanamudina wuxunbuu u qaadanayaa irbadda inuu ku jebinayo inbuu uqaadanaya marka hadalkuna waa noocaas waa sida loo dhigo un yacni qofku isagoo maqsuudkii iyo ujeeddadii gudanaya si dabacsan oo ladifan oo naxariis leh inuu qofku u dhigo ilaa aakhiri maa hunaalik ixsaankaasi waa ka caamka ah ixsaanna waa ixsaanka xadiisku uu sheegayo waa qofka muslimkaahi cibaadaadkiisa inuu sugo itqaan inuu la yimaado halka ugu dambaysa inuu gaadhsiiyo halka ugu dambaysa wanaagsanaanta ah inuu gaadhsiiyo waxay leedahay sharecada islam sheegna maraatib islaamka iimaanka ixsaanka dadka muslimiintana maraatib bay leeyihin qofku hadduu muslim noqdo dadku way kala sarreeyaan way kala qiimo badan yihiin sideed martabadood weeye qabso martabada koobaad waxaa u sarreeya ambiyada martabat lambiyaa number waaxid ambiyada qof dhaafi karaa ma jiro amba weli ahaw amba siraado amba samada ka soo dhac nebi xaggaa ibni aadam u dhaafi karaa ma jirto waa martabat lambiyaa martabada labaadna waa martabat mujaahidi waa martabatu asxaabi alambiya wاlmursaliin martabatu asxaabi alambiya ambiyada ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu doorto wuxuu u doortaa asxaab cid la shaqaysa cid rumaysa cid garab istaagta asxaabtii rasuulka waa garanta ridwan ullahi calayhim taariikhaha iyo wacdarahay dhigeen ee taarikhdu ay qortay waa garanaysaa qolada soo raacday ee labaad ee kaalinta labaad ku jirtaa waxa weeyaan waa asxaabta ambiyada waxaa qodobka saddexaad ku jira waa mujaahidiinta dadka muslimiinta ah ee naftooda iyo maalkooda u hura diinta ilaahay litakuuna kelimatu اllaahi hiya alculya ninka u dagaalamaya diinta ilaahay inay sarrayso waa kaalinta saddexaad kaalinta afraad waxaa soo gelaya alculamaa alrabbaaniyiin culimada dadka aqoonta diinta leh ee aqoonta ay dhigteen ku camal fala ee aan qarqarin ee aan iibsan aan kala khiyaamayn ee barhba maalinba inaan soo saarin ee maalinba weji aan la iman culimmada rabbaaniyiinta rabbaaniyiin waxaa loo yidhi waa culimo ilaahay oo keliya ku xidhan ilaahay oo keliya tixgelisa alla mooye cid kaloo ay ka waabtaan ay ka baqdaanna aanay jirin waxaa kaalinta shanaad soo gelaya martabatu ahli liihaar almuxsiniin qoladii markaanu ka sheekeynaynay dadka ahlulixsaanka ah hadalkoodu wanaagsan yahay deeqdoodu fiican tahay gacantoodu fiican tahay ganacsigoodu wanaagsan yahay wixii loogu yimaadaba dadka ahluliihaarka gaar ahaan dadka waxbixinta badan ahluljuudi walkaram dadka deeqsiyada ah ee dadku ay ku soo hirtaan had iyo jeer ay baahida ula yimaadaan isaguna maya maya aan ku celin aan bakhiilka ahayn martabada lixaad martabatu saalixiin dadka saalixiinta ah ee iska asturane ilaahay subxaanahu watacaala caabuda oo kuwaa ka martabad hooseeya martabada toddobaad martabatu naajiin waa kuwa badbaaday dirqi iyo tubaas ku badbaaday waana ka sheegnay marka siraadka la marayo dad siraadka maraya baa jiro oo gurguurasho iyo beerka ku maraya oo kalaaliibtu dhabarka ay ka xaganayso dirqi buu ku tallaabaya kuwa toddobaad weeye martabatu ahli اlisraaf almudnibiin altaa'ibiin dadka dembiga ku talax tegey ee muslimiintana ah ilaa iyo hadda muslimiinta ah ee aan gaaloobin laakiin faasiqiinta ee faajiriinta ah ee macsidu madax martay martabada ugu dambaysa kuwaas weeye intaa wixii ka dambeeya way ku daayeen intaa wixii ka dambeeya way markaa taasi waa maxay marka la eegaya dadka muslimiinta martabaday leeyihiin sideeddaa martabadood ayaa loo qaybiyaa marka la eegaayo martaba martabad martabadaha islaamku uu leeyahayna islaam iyo iimaan iyo ixsaan baa loo qaybiyaa ixsaanka laftiisa wuxuu sii qaybsamaa saddex qaybood alixsaan laftiisu wuxuu usii qaybsamaa saddex qaybood martabada koobaad amba qaybta koobaad waxaa la idhahdaa martabatu lmuraaqabati walmushaahada martabatu lmuraaqaba walmushaahada martabadda ah qofku markuu cibaadaysanayo inuu u cibaadaysto kaanamaa inuu ilaahay hortaagan yahay oo kale waxaa lagu tusaaleeyaa ninku hadduu shaqaale yahay oo ninkii manejarka ahay u shaqaynayo uu hortaagayo shaqo uu qabanayo shaqadaa muxuu samaynaya mistagtaagaya baad umalanaysa wuu isgiijinayaa wuu ishagaajinayaa wax kasta meel buu dhigayaa naftuu iska jarayaa ilan waa ninkii loo shaqaynaya meesha taagana gaar ahaan kambaniyada waaweyn ee dadku de had iyo jeer nooca maanta adduunka u shaqeeya waa noociis addoonsi oo kalea taqriiban shaqaal shaqaalenimadii nooc addoonsi oo kalea bay noqotay markaa ninku markuu manajerkiisa arko wuu waalwaalanaya naftaa ka baxaysa oo gidaar buu isku qaadaya oo wuxuu hayay buu ilaawaya oo waraaqaa ka kala dhaadanaya marka waxaa laga soo qaaday qofka shaqaalaha ah ee khaadimka ah cidda u shaqaynaya markay saa u eegaysa waxay qabanayso wuxuu doonayaa shay kasta halkiisa inuu dhigo shay kasta inuu bannaan kasta uu dhammaystiraa buu doonaya subxaana allah ilaahay subxaanahu watacaala cid la barbar dhigaa ma jirto markaad camal qabanayso eed keligaa tahay waxaad ka soo qaadda ilahay inuu ku hortaagan yahay aad arkaysa ilaahay saad u tukan lahayd adigoo ilaahay arkaya salaada maqalqaloocin lahayd oo marna xaggaa ma eegi lahayd marna xaggaa ma eegi lahayd oo madadejin lahayd oo ma ka fikri lahayd dukaanadii iyo xaafadihii iyo reerihii iyo carruurtii maskaxdaada iyo maankaaga dhan waxaad keeni lahayd hortaada sida ugu quruxda badan salaad dheer oo qurux badan oo wada khushuuca tukan lahayd marxaladaasi waa marxalatu almuraaqaba waalmushaahada kaannamaa inuu qofku ilaahay muraaqabaynayo oo ilaahay arkaayo waa marxaladii had iyo jeer dadku ay dadkii hore ee saalixiinta ahaa lagu yaqaanay cumar radia allahu tacaala canhu markuu keligii bannaanka u baxo iyo markuu dadka la joogo wuxuu cibaado badnaa bay yidhaahdeen oo khushuuc badnaa markuu keligii yahay innaka wayna khilaafsan yahay innaku markaynu isla joogno qof kastaaba waa caabid waa nin sheekha waa nin cibaado badan waa nin alla ka cabsi badan laakiin qofku markuu keligii meel galo uu keligii meel tago wuxuu doonaabuu samaynaya cumar laba liid oo madmadow ayaa indhihiisa ku yaalay ishaas hoosteeda liid madow baa ka dilaacay halkana liid madow baa kaga dilaacay maxaa ku dhacay seef kagamay dhicin nabarna kagamuu dhicin qorino kamuu mudin waa ilmada iyo oohinta habeenkii oo dhan buu ooyaya wuxuu ka baqanayaa dunuubtiisi iyo gaabiskiisii buu ka baqanaya wuxuu u ooyayaa waxyaabaha wanaaggaahee dhaafay qof waa walbahaar baa ku jira yacni qofku marka uu meel soo gaadho mamaynaan gaadhin inaku mana gaari karnaan u malaynaya xilliga aynu joogno waa xilli xun aayaadka qur-aankaa qaarkood marka lagu dul akhriyo qofku wuu ismadax maraya xasan albasri raxmat ullaahi calayhi ayaa waxaa u yimi nin maymuun ibnu mihraan la odhan jiray wuxuu ku uhi bal nin yahow qalbiga ay adkaadee qur-aanigu akhri qur-aan buu ku akhriyey wuxuu ku akhriyey afara'ayta in matacnaahum siniin uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun maa aghnaa canhum maa kaanuu maa kaanuu yumatacuun yacni waxa suuradda qofku wuxuu ku dambaynayo iyo aakhire meesha uu tegayo ay aayadda qur-aankaa tilmaamaysa wuxuu leeyahay afara'ayta waxaad ka warantaa in matacnaahum siniin dadku hadday muddo sii joogaan qofku hadduu muddo joogo oo cimri la siiyo uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun dabadeetana ay ku timaaddo wixii loo yaboohayey geeridu ay ku timaaddo ka soo qaad haddii qof kala noolaysiiyo oo muddo uu noolaado dabadeetana uu dhinto maa aghnaa canhum maa kaanuu yumatacuun raaxadii la siiyey iyo caafimaadkii iyo maalkii markay dhintaan maxay u taraysaa waa aayad aad iyo aada u miisaan weyn haddaynu fahmayno aayadda qur-aanka markuu u akhriyey maymuun ibnu mihraan uu dhacay koomuu galay fa uqmiya calayh kooma ayuu galay waxay tilmaamaysaa qofku wuxuu sawiranayaa isagoo ka tegey adduunkii oo aakhiro tegey oo ilaahay hortaagan oo ilaahay subxana wa tacala xisaabinaya waa marxalat اlmushaahada wاlmuraaqaba marxaladda labaad waa marxalat اlxayaa min allahi subxaana wa tacaala ixsaanka marxaladiisa labaad waxay tahay marxalad qofku wuxuu gaadhaa ilaahay uu ka xishoodo marna waa cabsi qofku uu baqanayo marna xumaantuu samayn lahaa wuxuu u daynayaa cabsi ilaahay subxaana wa tacala uu ka cabs naxariis ilahay subaa xishood ilaahay subxana wa tacala uu ka xishoonayo bannaan baad tagtay waxaad doontaa baad samayn kartaa xoolaa laguu dhiibay waad khiyaamayn kartaa waxbaad isweydaarin kartaa waa lagu aaminay aaminada waad aamin aaminaadaas waad khiyaamayn kartaa waxaa lagugu aaminay meel baad joogtaa xumaan kasta aad samayn karto cidina aanay ku qabanahayn qofku xagga ilaahay buu eegaya war heedhe ma isagoo ilaahay kuu jeeda ayad waxaan samayn karta ilahay maad ka xishoonahay dabete qofku wuu xishoonaya waxaa ka duwan qofkaa waxaa ka duwan kuwa ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka ku fadeexadeeyey ilahay wuxuu yidhi yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah dadka qaar baa jira dadka xumaanta ka qarsada laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaanta aan ka qarsan wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl ilaahayna wuu la wuu la jiraayo wuu og yahay markay xumaanta samaynayaan iyo qowlka xun markay ku hadlayaan wa kaana allahu bimaa yacmaluuna muxiita ilaahay waxa ay samaynayaanna waa mid koobay waxba aanay ka tegahayn marxaladaasi waa marxalad dhib badan oo qofka muslimka ahi hadduu cabsidaba ka yimaado waa lagu ciqaabi waa lagu naari dhibaataad geli xumaanta mararka qaar qofka qalbigiisu inuu soo dhaafo halkaasoo oo uu soo gaadho inuu ilaahay ka xishoodo yacni qofku meel buu soo gaadhayaa xumaanta aanu ku dhacahayn mararka qaar dadka qaarkood waxay gaadhi jireen inay ilaahay weydiistaan jannada inay ka xishoodaan ilaahw jannaanku weydiistay wuxuu iseegayaa isaga xumaantiisii buu eegaya ma ninkaagii waxaan sameeyey ee waxaan sameeyey ee waxaan sameeyey ayaa ilaahay janno weydiisanaya dabeete xataa ilaahow waxsii oo janno isiibu xataa kala xishoonaya mararka qaar markaase waxay kaga dhegaysaa ilahu naartaada iga badbaadi yacni inuu jannadii weydiisto wuxuu waa inuu qofka muslimkaa ilaahay janno weydiistaa weliba jannada halka ugu sarraysa waa inuu weydiistaa laakiin heer baa jira markaa qofku intuu gaadho xishoodku waxyaaba fara badan oo hadda aan suuragal ahayn qofka naftiisa uu ka keeno martabadda ugu dambaysa waxa weeyaan martabatu اlunsi birabbi اlcaalamiin inuu qofku ilaahay uheshado oo dadka iyo asxaabta iyo qaraabada iyo ehelka iyo caruurta iyo la joogitaankooda uu ku dhex qaloodo inanka qofku hadduu banaanka bu masaajidka keligii dhex fadhiyo hareeruhu eegayaayo afkaa hudhudaya oo sheekuu doonayaayo asxaabtii buu tebayaayo ma yaro baxdaa maqaaxidii ma tagtaa gurigii ma tagtaa xaafadii ma yaro gaadhaa wuu cidloonayaa qofku laakiin qofku markuu martabadan gaadho wuxuu ku noolaanayaa marxaladdaa marxalad cagsigeeda ah tahay mid ka soo horjeeda dadka markuu la jooga wuu qaloonayaa dadku wax kale ka sheekaynayaan adduunyay ka sheekaynayaan waxbay faallaynayaan waxbay xamanayaan wax aad u liitoo itaal daran oo bilaa macno ah oo adduunyo iyo qaadqaadkeed iyo walwalaaqitaankeeda laga sheekaynaya markaa qofku wuxuu rabay in looga sheekeeyo wax kale markaasuu qaloonaya wuu ka dhex cararayaa dadkiioo meel wuxuu tegayaa amba dee cid kaloo waxaan uu doonaya uga sheekaysa oo aakhiro iyo jannooyinka iyo cadaabta iyo waxa lagaga badbaadayo iyo qur-aanka macnihiisa iyo xadiidka macnihiisa iyo dadka waxa loo abuuray iyo waxa sugaya waxyaabahaasu qofku rabaa in looga sheekeeyo markaa qofku wuxuu ku dhex qaloonayaa dadkii waxaanuu weheshanayaa cidlada cidladiiyaa jooga ilaahay baa jooga nin baa loo yimi culamadii hore ka mid a markaasaa lagu yidhi isagoo keligii meel fadhiya la alaa tastawxish war miyaad qaloonahayn maantoo dhan keliga baad halkan fadhiday miyaad qaloonahayn wuxuu ku yidhi awayastawxishu maca allaahi axad awayastawxishu maca allaahi axad ma qof ilaahay la jooga ayaa ayaa qalooda oo keligii noqda marka martabada saddexaad waxay tahay waa martabad qofku ilaahay subxaanahu watacaala uu weheshanayo qur-aankiisuu akhrisanaya macnayaashii buu dhegaysanaya macnayaashii buu macaansanayaa ilaahay ludfigiisa iyo qiimihiisa iyo naxariistiisa iyo jannadiisa ayuu daalacanaya weynaantiisa iyo cadamadiisa ayuu faallaynaya marka qofku ilaahay buu la joogaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid taa uga dhoweyd may jirin marka saa la leeyahay macnaheedu maaha dadku ha yaacan oo buuraha galaan oo aqal hoosta ha ka soo xidhaan oo noloshii ha ka go-aan saas maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagaa ilaahay inoogu yaqaanay ilaahay isagaa ugu xishood badnaa isagaa ugu heshi badnaa isagaa ugu caabuditaan badnaa saddexda marxaladood ee ee ixsaanku uu leeyahay ba uu dhammaystiray haddana asxaabta kamuu dhex bixin albaabada muu soo xidhan kaymaha muu gelin buuraha ma gelin god ma gelin asxaabtiisuu la joogay baahiyaha loola imanayey ka qaldan buu gacanta qabanayey dadkuu diinta baraayey wuuna seexaynaayey baahiyaha loola imanayey arrinka noocaasa baa haysta hebel baa dayn aan ku leeyo dayntaydii isiin waayey dayn baa laygu leeyay rasuulka ilaahay oo dayntii baa iska bixin kari waayey masaa'ilka sharcigaa la weydiinayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu la noolaa waxaa meesha laga saarayaa dadka qaar baa waxay u fahmeen ilaahay ha la weheshado adduunka ha laga yaaco oo kayma ha la galo oo buuraha ha la galo waa khuraafaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid ilaahay ka jeclayd oo ka taqaanina may jirin cid ka cibaado wanaagsaneedna may jirin dadkiisana kamau dhex bixin wuu hogaaminayey oo wuu waaninayey oo wuu wacdinayey oo wuu maamulayey oo wuu la jihaad tegayey oo uula dagaalgelayey oo guryahoodu ugu tegayey wuu soo booqanayey oo suuquu la maraayey oo majaalistuu la fadhiisanayey oo masaajidkay ugu imanayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo keligii intuu meel u baxay yidhi maanta yaan la imanin maalin iyo dhif baa la hayaa maal maalin iyo dhif intuu beer galay uu yihi dadka iga wada celi maanta cumarow amba abubakar amba abu hureyra iga celi dadka aan cidi iisoo gelin saacado kooban bay ahaayeen ma waxii baa kusoo degaayey ma xisaabo kale laakiin rasuulku adduunkaba intuu ka dhex baxuu kaymaha galay suufi baa noqonaya ama raahib baa noqonaya diinta ilahi meelan kagama taalo saddexdaa qaybood baa loo qaybiyaa ixsaanka ixsaanka runtii waxay ka mid tahay baan isleeyahay mawaadiicda aynan aada u diraasayn maqaamaadka cibaadadu ay leedahay ee manaasisha cibaadadu ay leedahay waxaa aada uga sheekeeya kitaabta ibnulqayim raximah llahu tacaala kitaabka madaarij saalikiin abu ismaaciil alharawi alansaari kitaabkiisaas oo ibnuqayimna uu sharaxayo manaasisha aada buu uga sheekeeyey manaasisha wuxuu leeyahay culimada qaar waxay gaadhsiiyeen kun mansilay gaadhsiiyeen laakiin isaga wuxuu kusoo warraya maqaamaat alcubuudiya wuxuu kusoo ururinaya shan iyo toban maqaam bal hadda shan iyo tobankaa maqaam oo keliya alimaanu isagoo maaha qowl iyo qalbi iyo iyo jawaarix soo maaha waa min shan carabka waxaa ku tacalluqa shan maqaam jawaarixda waxaa ku tacalluqa shan maqaam qalbigana waxaa ku tacalluqa shan maqaam saasoo kale kitaabka kitaabkii la odhan jiray dariiqu lhijratayn wa baabu sacaadatayn kitaabka laftiisana aad buu kaga hadlay adda wadawa amba addawaau shaafi addawaau lkaafi liman sa'ala can adawaa'i shaafi saddexdaa kitaab maqaamaadka ibnuqayim siduu uga hadlay ajzim wa uakid cid uga hadashay ma jirto marka qofka doonaya ma hadda cibaadaadka iyo manaasisha iyo maqaamaadka cibaadada inuu akhriyo saddexdaa kitaab aad ha akhriyo waayahay faslun fii kowni في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحل وأنه تحت المشيئة وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر فصل كان يوحوي هي في كون الإيمان إيمانك إنه يهي يزيد متك كرنا في الطاعة بالطاعة طاعاتك وينقص إنه كل مو بالمعصية معاصية إيمانك قفك وانو كرده وينادا وناحا مرنا ويدوبا أو يرادا أو أرورا وحكو زيادة طاعة وحانو كو ويدوبا معصية وأن فاسق أهل الملة قفك فاسق إيه معاصي فربدن سميي إيه دين تكوشرا لا يكفر كما قالوبو بذنب ذنب كما قالوبو دون الشرك ka hooseeya shirkiga iyo gaalnimada ilaa ida istaxallahu isagoo dembigaa xalaashada mooyaane wa annahu qofkaasi taxta almashii'a ilaahay doonitaankiisu ku hoos jiraa qofka muslimkaa ee asalkii islaamka ha iimaanka haya ee macaasi sameeya isagoo aan ka toobad keenin hadduu ku dhinto hadduu ilaahay doonana wuu ku ciqaabaya hadduu ilaahay doonana wuu ka dhaafaya laakiin waxa uu dhimanaya isagoo muslima oo caasi ah ayuu dhimanaya isagoo gaala dhiman maayo waana tawbata towbaduna maqbuulatun waa la aqbalaya maa lam yuqarqir qofka intaanay naftiisu aanay dhuunta soo gaadhin laakiin hadday dhuunta soo gaadho albaabkaasi waa kaa xidhmay ilahi subxana wa taala towbadda hayna waafajiyo iimaanunaa yaziidu biaacaati wa naqsuhu yakuunu bizallaati iimaanunaa iimaankeennu yaziidu wuxuu ku kordhaa biaacaati aacaadka waajibaadkaynu samaynayno iyo sunnayaashaynu samaynayno iyo ixsaankaynu samaynayno iimaankeenay naaxinayaan iimaankeenaa kordhayo weynaanaya wa naqsuhu iimaankaa dhinaanshiyihiisuna wuxuu ku yimaad yakuunu wuxuu ku yimaadaa bizallaati simbiriraxashada qofka muslimka ahi dariiq toosan ayaa cagta loo saaray marka macsi uu sameeya waxay ka dhigan tahay ninkii weynee caadiga u soconayay oo lugtu ay la siibatay lugtii baa la fakatay wuu siibanaya qofku wuu xambaaroonaya wuxuu la xambaarooday qofki wuxuu ku dhacay macsi buu ku dhacay azalla waa dembiga macaasida iimaanu yaziidu iimaanuna iimaankeennu wuxuu ku siyaadaa biaacaati aacaadka wa yakuunu naqsuhu naqsigiisa iyo dhinaanshiyihiisuna waxay ku yimaadaan bizallaati simiriraxashada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi qofka xumaan arkaa gacanta ha ku suuliyo qofka meelaha edabdarro ku arka ilaahw lagu edabdarroonayo oo diinta meel lagaga dhacayo gacanta ha ula tago haddaad awoodo oo waxyeelo weynaanay ka dhalanahayn gacantaad ku suulinaysaa dheg iyo dhaban baad dilaacinaysa mid baa xumaan samaynaya mid baa diinta caayaya mid baa qalad kala samaynaya gacantaad ula tegaysaa haddaad awooddo oo mafsado iyo dhibaato ka weynaanay dhacahayn qolyaha meelaha ka sheekeeya waxay idhaahdeen tan xukaamtoo keliya ayaa iskale waa diindarro waa been dadka muslimiinta aaxaadulmuslimiin baa leh dadka muslimiinta ee qof qofka ah qof kastaaba gaar buu u samayn kara laakiin qofku waa inuu egaa qofkan haddaad waxyeelayso xumaanta samaynaya maxaa ka dhalan kara haddaa intaad dilbaaxdo dhuunta kaalisa ka warran dee mafsadadii mid ka weyn baa ka dhalatay meeshii waad iska daynaysa oo taa waad soo dhaafaysaa laakiin haddaad og tahay intaad wixii ka burburiso sigaar buu dhuuqayaa waad ka qaado waad ka burburisay miyuu kuliqi laakiin haddii intaad sigaari ka burburisay xabadka kuu dhufanaya iska daa iska dhuuqa wixiisi inkaar qabo khamri buu cabbayaa khamriga waad ka waad ka kala jebin kartaa dhalada haddii inaad ka kala jebisaa waxyeello ka weyn aanay ka imanahayn laakiin xaakim baa iskalo dadku haystaa daawadaan waa been iyo khuraafaad diinta meel ay kaga taallaa ma jirto fain lam yastadic haddaanu qofku taa awoodin hadda eeg halkaasaad soo gaari weydo amba iimaankaagi halkaa muu gaadhin amba waxaabaad isleedahay haddaad gacanta u qaaddo waxyeelaa ka iman doonta fa bilisaanihi afka kala hadal war waxaan iska daa ku dheh waxaan iska daa waxaan waa xumaane waa dembi ilaahay ka yaab fain lam yastadic taana haddaanu awoodin xataa hadalki baaba la iska raacay mararka qaar baaba xataa hadalkii waxyeelaba uu keenaya hadda saa waxaa iska da waar xidha ayaaba ka dhici karta mararka qaar amba waar dilaaba ka dhici karta amba dhib waaba islayn kartaan qofkii waxyeelaa meesha ka iman karta fa biqalbihi qofka qalbigiisa ha ka naco wadalika adcafu liimaan taan ujeedaa waa taa wadalika adcafu liimaan inuu qofku qalbigiisa ka naco oo afkana uu ka hadli waayo gacantana waxba ka qaban kari waayaa oo afka qalbiga qura uu ka nacaa waa iimaanka ka ugu daciifsan iimaan daciifa baa la sheegay soo maaha haddii iimaan daciifa la sheegay maxaa jira iimaan qawiya baa jira mararka qaar baa xumaanta waana ta maanta ina haysatay innaka xumaanta suuqa maraysa qofku qof kasta wuxuu ka odhan kara war waxaan iska daa mana dilayo haddii bal gacantaba la iska daayo ka jaadka cunaya waar jaadka waa xaaraan iska daa miyuu ku dilayaa waar sigaarkan iska daa qofaa wax caaya waar caydi iska daa weliba dadka badankoodu marka wax loo sheega way qaadanayan waaya buu ka odhanaya nin baan u yeedhay maalin dhaweerto sigaar buu dhuuqay wax war sigaarkan jaadka iyo khamriga sigaarkaa ka xun soo moogid iska daabaa kan waa xaaraani nin wallaahi bilaahi saasuu eego waa uu la wenyaho dirqi buu ku tuura markaasuu ku istaagay isagoo yani sii la xajeclaynaya laga yaaba hadhowta inuu shito ka ugu ka ugu xun ee wax xumaan samaynaya tira waxaan iska daa muxuu kugu samayn karaa waa inuu ku caayo dhawaartay waxba kaama gelina inan yaro qaawanoo sisi u soconaysa adeer waxaani waa ceebe iska daa way qajiraysa waaya bay ka odhanaysa usluubkana way kuxulantay qaabka loogu sheegay dad tiraa war waxaagan imaan keliyo maxaa cunaysaa waan ahay waa naga tag bu ka odhan maxaa kaa gale waxaan cunayna laakiin haddaad si naxariisa tiraado adeer waxana waa kan waa waxyeelo diintii waa tan salaadii baa la eedaamaya soo kac wallaahi niyo waan meel baan ka dhacay buu ku odhanaya yacni waa dacfuliimaan bay nahay iimaankeena daciifa oo dhibteena waa inanu qiranaa dadka waxaan wuxuu u sheegi weynay iimaankeena daciifa gacanta ka kaalay carabkana ka kaalay qalbiga qofku waa inuu ka dhacaa xumaanta meel ka dhacaysa haddii taas uu sameeyo wuxuu sameeyey adcafuliimaan waxay tilmaamaysaa iimaanku inuu daciifo oo iimaanku uu mararka qaarna uu karu dallacmo cabdullahi bn mascuud rasulka alayh الsalaatu wasalam wuxuu ka wariyey inuu yidhi maa min nebiyin bacaثahu اllahu fii ummatin qablي ila kaana lahu min ummati min ummatihi xawaariyuun nebi kastoo ilaahay uu soo diro ilahay wuxuu siiyaa asxaab gargaarayaal waasxaabun yaakuduuna bisunnatihi wayaqtaduuna biamrihi uma dad wanaagsan baa ilaahi subxaana wa tacaala ku beegaa oo u doora asxaab wanaagsan dabadeedna qaar baa ka daba yimaada yaquuluuna maa laa yafcaluun wayafcaluuna maa laa yu'maruun dad baa iman doona waa maanta waxayna haystee dad sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhaqaajiya oo yaquuluuna maa laa yafcaluun waxay leeyihiinay odhanayaan waxaanay samaynahayn waa bakayl wuxuu le waa dadka waxbixiya waxbixiya war yaadhan waxbixiya war sadaqada halala baxo war khayrku waa kan isna koobshaashubi maayo waa bakhayr yaquuluuna maa laa yafcaluun ama waxa aynu samayno waa inoo ballan ballankiibuu ka baxay ya ayuha aladiina aamanu lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxa idinaan samaynahayn maxaa u leedin aynu samayno wayafcaluuna maa laa yu'maruun waxay samaynayaan waxaan la farin waxay samaynayaan waxaan la odhan waxaan loo ogolan inay sameeyaan yacni waxaan diin ahayn bay diin ka dhigayaan waxyaabihii aan loo ogolaanna waa laga kari la'yahay oo maslaxad bay bidayaan wixii la yidhi sameeyana samayn maayaan rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi kuwaas faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mu'min waman jaahadahum biqalbihi fahuwa mu'min walaysa waraa'a dalika xabbatu khardalin min aliimaan amba walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabbatu khardal qofka kuwaa gacanta waa in loo qaado waa kanu sheegaynaya iminka munkaraadkay samaynayaan gacanta waa in lagula jihaado oo afka waa in lagula jihaado haddii kale qalbiga waa inaad ka nacdaa intaa wax ka dambeeyo iimaani ma jiro iimaanku waanu nuqsaamaa waanu ziyaadaa inakaa dareemayna calaamadihiisa maxaa ka mid ah adaaba garan doone eh maalmaha qaar cibaadaadkaa kuu macaan masaajidkaa kuu macaan fadhigiisaad xiisaynaysaa qur-aankaad akhrisanaysaa sadaqadaad bixinaysaa cabsidaadaa badan aakhiraad xasuusan tahay maalmaha qaarna digsi baa lagugu foorurinaya waad qof hurdaad tahayoo macsidii baad iska macaansanaysaayoo cibaadaadkii baa kugu adago qur-aan akhrisan maysido adkaar samayn maysido masaajidka jamaacadii iman maysido wax kale maaha waa iimaankaaga uun markaad fiican tahay iimaankaagaa ku diraya oo waxaan kuu macaanaysiinaya yacni calaamadda ugu weyn lagu gartaa waa intaasun calaamadda ugu weyni qofku waa inuu khayraadka jeclaado uu khayraadka ku dhegan yahay waa iimaankiisii khayraadkii baa kugu yaraaday maqaaxun baad nacnacdaa ka haysaa aada fadhidaa fadhi ku dirir siyaasad qabyaalad munaafaqad masaajidkaa lagula soo qaadaya toban meelood baad ka jabaysaa masaajidkii miyaa la aqiimay salaaddii miyaa la aqiimay buu ka odhan inta qusaayo miyaa la eedaamay meesha wuu fadhiyaya maanta qofku maanta o dhan malkaas fadhiyaya maqaaxida wuxuu sugayaa aqiimka soona ragcaddii waa waa way ku jiraan tii hore ina gaadhsiiyo wuxuu kusoo aadinaya ninka ugu fiicani allahu akbarta rukuucda kusoo aadinaya salaataasaan ugu jecelahay buuri markaad ag marayso imaamku waa inuu aqiimaa markaad gashana waa inuu rukuucaa buuri ragcadda koowaad yay ku dhaafine salaataasaan ugu jecelay hadda qaar buu kaasi dhaamaa soo moogid kaasi qaar buu dhaamaa wuxuu dhaamaa kaan soo gelaynba ee gurigiisa ku tukanaya ka guriga ku tukanayaana wuxuu dhaamaa kaan tukanaynba laakiin dam adiga halkaa maxaa ku dhigay qofka muslimka waa ninka sheegnayo maraatibtii hadda aynu sheegaynay sideedda ahayd waxaa lagaa rabaa inaad meel adag inaad ka gasho wa ahluhu fiihi calaa tafaaduli hal anta kalamlaaki aw karusli wa ahluhu dadka iimaanka u nisbo sheegtaa calaa tafaaduli way kala qiimo badan yihiin sideed baynu usoo qaybinay way kala qiimo badan yihiin hal anta adigu miyaa tahay kalamlaaki sida malaa'igta aw karusli iyo ambiyada oo kale dee kuwaa gaari mayse malag noqon maysido ilaahay baa ibni aadam kaa dhigay ibni aadamku marna wuu qaldamayaa marna wuu toobad keenayaa waa dabeecadda ibni aadamka wuxuu ka kooban yahy ibni adamku saddex qaybood abiica malaa'ikiya abiica shayطaaniya abiica xayawaaniya saddexdaa qaybood oo isku jiraynu nahay gees xayawaan baynu ka nahay gees dabeecado malaa'igeed baynu ka leenahay geesa dabeecado shaydaan baynu ka leenahay dembigan aad arkayso iyo xumaantan jaanibka shaydaankaa shaqaynaya mararka qaar buu qofku noolaanaya masaajidku imanaya qur-aan buu akrisanaya jaanibkii malaa'igtaa shaqaynaya waxaa la rabaa labadaas qofku inuu xoojiyo jaanibka aljaanib almalaa'iki inuu xoojiyo waxyaabahan qofku adduunyo doonkan iyo cunto doonkan iyo xisaabaha kan waa waa tii bahaymka waa tii xoolanimada marka geesna yaro xayawaan xayawaan baynu ka nahay geesna waxaynu ka nahay yaro shaydaan shaydaan geesna yaro malaa'ig malaa'ig baynu ka nahay marka qofka waxaa la rabaa waa dabeecadda ibni aadamka jaanibka wanaagsan ee iimaanka xoojinaya qofka muslimka inuu xoojiyo wa ahluhu fiihi calaa tafaaduli ehelkiisu ehelka iimaanku iyagoo mu'miniin isku ah haddana way kala sarreeyeen ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati kalmufsidiina fi اlardi am najcalu almuttaqiina kalfujaar cadaalad maaha cadaaladdu ma waxay odhanaysaa dadka mu'miniinta ee camalka saalixaa sameeyey iyo kuwa mufsidiinta ee dhulka fasahaadinaya isku ajar ha helaan oo ilaahay isku in ha u jirsadaan ma ma cadaalad ba maya cadaalad maaha am najcalu almuttaqiina kalfujaar dadka muttaqiinta ah ee alla ka cabsaday iyo kuwa fujaarta ah ma isku mid ba ma isku mid maaha aayadka ilahi subxana wataala wuxuu ku leeyahy أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم dadka muuminiinta ahi dadka xumaanta sameeyey ma waxay u haystaanay moodayaan inaanu ka dhigayno kuwii mu'miniinta ahaay oo kale amba ha dhintanaba ha noolaadaani maya waa cadaalad daro markaa dadku way kala duwanaanayaano way kala saraynayaan waalfaasiqu lmiliyu du lcisyaani lam yunfac canhu muطlaqu اliimaani وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم